waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dabcan jimicsiga jirku aad buu muhiim caafimaadka ugu yahay cabdiwahaab qalinle waa nin aad iyo aad jimicsigaasi ugu badan waxaana uu ka tirsan yahay ama markaasi uu raacaa koox la yidhaahdo ilo orod marka bal cabdiwahaab horta kooxdan ilo orod oo aad maaragtay qaybta ka tahay maxay tahay bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed xasan horta aad iyo aad baan kuu salaamayaa waanad mahadsan tahay kastoo qaybgalka adigu aad igu soo casuuntay inaan kasoo qayb galo idaacaddaada horta barnaamijka waxaa la yidhaahdaa walaal ilo orod baa la yidhaahdaa oo waxa uu laga aasaasay magaalada maalma ee dalka sweden waxaana la aasaasay muddo hadda laga joogo hal sano sanad guradiisi waxay ahayd bishii hore ee lasoo dhaafay bay ahayd waxaana aasaasay niman isboortigii qaranka soomaaliya ka soo jeeday ayaa aasaasay oo nin magaciisa la yidhaahdo ayaa aasaasay injineer ismaaciil aydiib jamaica ayaa aasaasay injineer ismaaciil jamaica waxaa la wadaa nin kale oo isaguna qaranka ku jiray oo siciil gadguud la yidhaahdo kolley dad badan nimanka way garanayaan marka barnaamijku waa sidaas weeye horta sanow coronavirus markii uu bilaabmay qolabo walba waxbay coronaviruska ilaa dadka waxyaabaha faa'iidada kala kulmay coronavirus naftiisa oo ah maadaama marka hore jiimka u tegi jiray iyo waxyaabaha kale iskasa samayn jiray orod iyo socodkoona oo joogto amaan samayn jiray waa gartay marka asbuucii oo kale imise maalmood baad orodaa imise kilomitr baad orodaa imise waktigay kugu qaadataa aniga markii coronavirusku jiray shan kilomitr baan lugeyn jiray toddobaan ka dhigay toban kilomitr baan lugeyn jiray kadibna waxoogaa yar orodaan ku daray anoo orodkii markaa igu adag yahay qoladan markaan ku biiray walaalahan walaalila orod ku biiray waxay noqotay inaan orodkii isku dayo inaan ordo ordo joogto ordo maalin kasta horta waan ordaa maalin kasta ha yaraato ha badnaato waan ordaa ugu yaraan toddoba kilomitr ilaa toban kilomitr inta udhexaysaan ordaa maalin walba waa gartay marka intaad bilowday orodkan badan maxaad iska dareentay caafimaad ahaan ama jirkaaga maxaa iska beddelay waxaan iska dareemay waxaan ogaaday oo dhakhtar aan weydiiyey ayaa waxaan ku yidhi orod baan bilaabay maxaa khatar ii keeni karaa maxaa faa'iido ii keeni karaa dhakhtarkii islaam bay ahayd dhakhtarada waaya arag waxay igu tidhi halkan wadnaha waxa ku wareegsan bay tiri xaydh baa dul fuusha bay tiri adhow tooliye markaad orod tidhaahdo baad xiiqdaayo ma awoodi karays sida xaydhi baa ku celinaysay tiri midda labaad bay ku tiri sambabadaadu tubooyinkooda hadday xidhan yihiin markaad ordayso hawadii ma qaadanayaan bay tiri waa isxidhayaan bay tiri waxaan ka faa'iiday oo aada uga faa'iiday wixii aan hiiqi jiray markaan iminka laba daqiiqo ordo aan neeftuur badan yeelan jiray hadda haddaan maanta dhan iska ordayo melihii wixii igaga waxaysnaa sambabka iyo wadnaha iyo wixii o dhan wayga furmeen oo alxamdulilah waxyaabaha ilaahay ugu mahadiyo aan daalo oo laakiin waxba kale oo aan la kulmayaa ma jirto waxaa kaloo ka faa'iiday lugaha hoose awal mararka qaarkood maadaama aan shaqooyin badan oo la taagnaanaya aada qabanayso way daali jireen mararka qaarkood lugihii daalkii wiga ba'ay oo melihii melihii waxaa keenayana adkaysi bay yeesheen oo xididadii baayaa adkaaday mowqidii baa adkaaday marka waxaasoo dhan baa ka faa'iiday waa gartay marka caadiyan waxaa la yidhaahdaa caafimaadka intiisa badan wuxuu ku jiraa jimicsigaas adigu hadda aad samayso iyo cunto fiicanoo nadiifahoo nafaqa lahoo la cuno marka intaad jimicsigan bilowday ma iska daysay cuntada baruurta leh ama waxyaalaha macmacaanka ama cuntada badan oo soomaalidu aada u cunto hilib iyo beriis iyo waxyaala lamida ma iska daysay horta waa sax weeyi taa inaan kugu soo su-aasha fiican baad weydiisay cuntadan waan bedelay maadaama aan dietitian raba inaan sameeyo noloshii cuntadii aan cuni jiro o dhan waan bedelay wixii beriiska la odhanayay iyo baastada toddobaadkii baa laga yaabaa inaan maalin yar ka dhadhamiyo waxyaabahaan cuno waxaa ka mid a salad baa ka mid a kalluun baa ka mid a digirtaa ka mid a waxaa ka mid a baashii maxaan idhahdaa jigbiiska baasha la idhaahdo ayaa ya ayaa ka mid a adigu waxyaabahaas oo dhan baan ku bedelay quraacii iyo qadadii iyo cashadii cuntadii aan cuni jiro o dhan waan bedelay wixii saliidda lahaayeen wax ku cuni jiro o dhan waan iska daayey meel xataa take aweyga wixii la odhanayo o dhan waan joojiyey macaan wax la idhahdo goori ugu dambayse ma aqaan soft greenka isaga oo cabitaanadaas iyo waxaas iska baylow iyagu waa gartay marka cabdiwahaab oo inta badan eh, dadku eh, arrimahan jimicsiga markay bilaabaan ama cuntadu ay bedelaan eh, waxaa laga yaabaa bila inay qaadato inta xiisaha hore kadibna ay eh, dib ugu noqdaan fadhigoodii iyo jimicsi la-aantii iyo marka adugu hadda cabaar baad waday ma is leedahay barnaamijkan waa mid aad eh, waqti badan wadi doontid
horta alxamdulilah barnaamijkani eh, wuxuu ii faa'iideeyey dhiirigelin joogta ah oo subaxii markaan saa u furo qof ordaya aan arko qof lugeynaya aan arko eh, gabadh lugeynaysa aan arke iyo nin walba qof walba cliber buu iska soo duubayaa soo geliyo aan arko waxay ii dhiirigelisay inaanan ka bixin kow sideedaba shay markaad samaynaysa haddaad go-aan ku gaadho ood go-aankaa ku adkaysato waad ka midhadhalinaysaa aniga muddada hadda ilaa coronavirus intaa u socday eh, sanadkii hore ilaa iminkaan ku jiray wallaahi inaanan dee maalin intaa waan orday waa iska soo lugeyn jirin inta dambeen iyaga ku biiray ee sanadkan dhan aan labada kun iyo kow iyo labaatan ku jiraa halkana hal maalin kama aan baaqanin oo waxaa- ma- mana malaynayo in aan ka bixi doono barnaamijkan inta noloshayda ka hadhay waa gartay ugu dambeynta marka eh, dadka aan jimicsiga gelin maxaad kula talin lahay wallaahi waxaan kula talin lahaa eh, waddankan qurbihaynu joogno waxaa ku badan xanuunada ayaa ku badan waad og tihiin shay kastaana ka horteg buu leeyahay ka dabategiisu waa iska dhibtiisa marka waxaan leeyahay eh, waxaad markaad fiiristaan odayaal badan oo caddaana oo sagaashan iyo shan jira oo kule dawooyin baan qaadin jiray maantana markaan jimicsigii sameeyey dawooyinka xataa waan joojiyey kule magaaladeennan xataa rag badan oo joogaa sidaasoo niman badan oo soomaali oo xanuuno qabi baa kaga bogsaday kale dad badan baa aniga iiga soo horreeyey oo golaha ku jiray oo magaaladeena melbourne ka mid ah oo rag iyo dumarba leh laakiin dadkii intii aan soo galay eh, kuma arkin laba iyo saddex qof mooyaane wax ka soo qof iyo laba iyo saddex baan ku arkay intii kaleba ka baxeen marka waxaan kula talin lahaa dadka in eh, waxaan waa caafimaad caafimaadkana sidiisaba waxa weeye shay muhiimayo xaaladdan iminkaa bixinada iyo waktigan adagan ku jirno inuu qofka biniaadanka iyo caafimaadkiisa ku dadaalo fadhiga laga kaco dumarka iyo ragguba ay intay fadhi ku dir u- ama wakti iyo eh, wax kale siyaasad iyo ku mashquulinayno lagu mashquulo caafimaadka sidii looga qayb qaadan lahaa ee nin walba uga hormari lahaa waa Ashyaa gartay aad u cab- wanaagsan.
Ca- cabdiwahaab qalinle dabcan kula talin mayno dadku inay daawo u socoto joojiyaan ilaa ay la tashtaan dhakhaatiirtooda laakiin cabdiwahaab qalinle aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waraasi- waraysigan dheer aana siisa
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali